waan salaaman yihiin dhegeystayaasha adiga iyo dhegeystayaasha aan aad iyo aad ku qadariye v o e da iyo bulshada soomaaliyeed meelkastay joogtaba haddaan u imaado arrinka shaaki weerarka ay qaadeen shacab waa niman had iyo jeer aala u howlan una heelan dhagar ay geysaan mandiqada aan ku noolna amba ha noqoto soomaaliya ha noqoto amba ha noqoto kenya ha noqoto amba uganda ha noqoto amba xataa meesha kaleo gacantooda ay gaari karto inay gaarsiiyaan oo waa niman qora dab ah wato oo raadinayo un meel ay ku qabtaan waana runtii waxa iyaga ayla gaar yihiina ma ahane ururka iyaga ku tirsay in qaacida ayaa hawshiisu waxay tahay xanaanka dhisane dunida in la dumiyo kadib wixii laga yeelayo iyo say rabta ha noqoto laakiin marka hore wixii dhisan un in la dumiyo marka weerar unka dhan ah waxaan u aragnaa keliya deganaanshaha iyo nabadda iyo xasiloonida geeska africa aan la rabno waxaan ahay inay la rabaan arrinkaa oo laga shaqeeya qayb kamid aan u aragnaa annaga waana falalka bixiso dawladdeena leebala kala gedisanay arrinkaasi ku dhalaacaysay aad iyo aadna waa uga soo horjeednaa waana cambaaraynay waana cambaaraynayna wasiir waxaa marka bal aada wax nooga sheegtaa marka laga tago cambaaraynta iyo warbixinada ay dowladdaada warbaahinta marisay xiriir noocee ah ayaa idin dhex maray idinkii dowladda kenya tan iyo intuu dhib ka dhacay walaalow annaga saad ogsoon tahay dowladda kenya iyo annaga iyo wadamada geeska africa waxaan ka howlanahay in soomaaliyana xasilooni ay ka dhacdo oo nimanka kan argagixisada ah aan wada dabarro dowladda kenya ciidan baa ka jooga gudaha soomaaliya saad la socotid xog isdhaafsina waa naga dhexeeyaa wixii annaga karaankeena oo aba xooga amba howl kaloo ka qabanayna amba tilaabooyinka xataa nabadgelyadan gudaha ka samaynayno waa tilaabooyin u adeegayo guud ahaan nimankan ka falgelida ay ka falgelayaan geeska africa wax looga qabanayo waay marka dadaal kasta oo nabadda soomaaliya kula dadaalno amba dadaal kasta oo iyagu ay kaga hor imaanayaan shabaab inay kenya dhexdeeda ka howlgasho waxaas hal meel bay isusumayaan oo ah inaan deganaansho helnaan rabnaa inaana nimankaasi sidays ay wax kusii kharibaan aana siinaa rabnaa dabcan hay-adaha nabadgelyada iyo siday hoos uga wada xiriireen iyo saacadihii soo tegay iyo waa faahfaahin kaama siin karo laakiin waa isu furannahay waa wada xiriirnaa ciidamadooda gudaha joogo waxay qeyb ka yihiin dadaalka aan rabno dalkeena inaan ku nabadayno waxaan ka nabadaynaynana ma ahan qabaailkeeniyo isjiraayo iyo dalkeeniyo isjiraayo laakiin waxaan ka nabadaynaynaa waa uur argixisa farackiisa oo soomaaliya kawalayo oo aan rabno inaan itaalkiisa dhinno falgalka uu soomaaliya ka falgeli karno aan joojino oon baabi'ino si wadamadaasi iyaguna sidoo kale ay nabad u helaan waaya marka dhibaatooyinka noocan oo ay dhacaan oo horey kenya uga dhacay culays badan ayaa soo wajaho jaaliyadda soomaalida soomaalida kenya iyo soomaalida soomaaliya ee kenya ku nool maxaa uga qorshaysan dowladdaada dhibaatooyinka soo wajaha soomaalida in ay arrintaasi culayska ay kala qaybsadaan waarayn horta dadka soomaalida meel kasta ay joogaan dowladda soomaaliya waxay waxay ka shaqaynaysaa inaysan la kulmin wax colays ah falka argagixisadu waa dhibanayaasha koowaad shabaab falka argagixiso ay geysaan dhibanaha ku ah waa dadka soomaalida ama gudaha joogaan ama dibadda ha joogaan dowladda kenya waa kala hadalnaa waana kala hadlaynaa in haddii falka qofka sameeyey oo jinsiyadii soomaalida qofka abtirsada uu yahay in aanu ajenda dowlad iyo dad soomaaliyeed ay leeyihiin uusan ku shaqaynayn laakiin ajenda urur argagixiso ah oo ay ku jiraan dad kenyaan ah oo ay ku jiraan dad carab ah oo ay ku jiraan dad american ah oo ay ku jiraan dad afghanistan ah qorshe ay samayseen waayo marka in qowmiyad gaara ama jinsiyad gaara lagu beegsado falcelinta arrin la aqbali karo ma ahan dowladda kenyana dabcan muwaadiniinta oo dalka kenya amba soomaalida kenya degto xuquuq dhamaystiran ay waxay ka helayaan dastuurka iyo hay-adaha garsoorka ee dalkooda dowladooduna iyagaa iyadaa la rabaa inay kala saarto dhibanaha iyo dhibgeysaha laakiin annaga dalka soomaalida meesha ku joogo wixii culays oo lasoo darso safaarad baa nooga furan hawsheedu waa inay dadkaas gurmato iyo gargaarto hanaan diblomaasiyadan ku wada xiriirnaan leenahay hawshiis waa in dadkaasi danahooda laga shaqeeyo oo iyaga iyo falgeysaha ninkii qoraga sitay ee meesha gubayay iyo muwaadin soomaaliyeed hoteelka deganaa isku si wax uma qaban karaan mana filayda dowladda kenya hadda dhan inay safmar tilaabo safar ah inay ka qaadayso mana ka qaado ugu dambayntii inkasta oo aada carabooday inaad wixii sir ah oo aada isla wadaagteen hay-adaha sirdoonka iyo wasaaradaha aad wasaaradaada iyo tan kenya aadan shaacinaynin wax faahfaahina oo dheeri aad ka haysaan in dadkani ay soomaaliya ka soo gudbeen iyo inay yihiin dad kenyaan ah xogtaas waxay ila tahay inay tahay mid wakti u baahan u baahan iyadaha ku shaqadale inaan si fiican ula xiriirno si uun had iyo jeeraan waxaan usoo tegi doonaa si u adeegto nabadgelyada waxaana ka qabato falalka argagixiso ay dabacsan yihiin marka walaalow xogtu markay mid nabadgelyo tahay waxaa laga fiiriyaa faa'iida ay yeelanayso markay sii baxdo iyo marka la celi